assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweyn waxaa ka mid ah in ka badan saddex saacadood uu habad ka maqnaa internetka muqdisho oo dib usoo laabtay shacabka soomaalidu oo isweydiiyey sababta ka dambeysay duqa magaalada muqdisho oo shir gudoomiye kulan looga hadlayay uu diyaargarowga sugidda amniga cali masaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya oo maanta kormeer shaqo ku tagay wasaaradda gaashaandhiga si uu u gorgalo hanaanka shaqo ee wasaaraddaasi maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo toogasho deg deg ah ku filisay ama ku filiyaba maxamed goomey oo markaa ku eesnaa dilka marxumed aamin maxamed malac gudda horudhac waa xafladda cali masaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo siyaabooyin kala duwan u soo gaaray maanta magaalada muqdisho qaramada midoobey oo sheegtay in toddoba dhibic hal milyan oo soomaali ay wajahayaan xaalado cuntinay markaasi cuntiyari iyo nafaqo darro wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ciidamada ruushka oo markaas burburiyey magaalooyin waaweyn oo ku yaalla gudaha dalkaasi gureyn
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo salaasa ah taarikhdan waxay ugu beegan tahay toddobada bisha lixaad ee juun sanadka laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waxaa saacado hawada ka maqnaa internetka ah laga isticmaalo guud ahaanba magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka lamana ogaa ama ogeenba sababta ka dambeysay cilada keentay in hawada uu ka baxsanaa ama markaas uu ka maqnaa adeega internetka shirkada bixiya saacado kooban oo internetka hawada ka maqnaa ayaa waxaa markaasi goordhow caawa dib usoo laabtay waxaana maqnaashaha internetka saameyn badan oo ku yeeshay bulshada iyo sidoo kalente shaqooyinka laga maalmaan kuwa socodka markaasi si markaa arrimaha ku saabsan isticmaalka internetka shirkadaha qaarkood ayaana shacabka soomaaliyeed isticmaala u diray fariimo raaligelin lah mana la shaacin ilaa iyo hadda cilada rasmiga ee ku timid internetka iyo waxaa markaa sabay mana jiro war faahfaahsan oo shirkadaha iyo dowladda soomaaliyaba ay kasoo saartay maqnaanshaha ku dhawaad saddexda socdood adeega internetka ee shacabka muqdisho iyo gobolla dalkaba si weyn ay u dareemeen dadka soomaaliyeed ayaana xilligan si weyn ugu qatimay isticmaalka internetka waxaana saacadihii uu hawada ka maqnaa la arkayay dhalinyaro badan oo markaa ka cabanayay maqnaashaha adeega internetka oo gobolada dalka ee magaalada muqdisho guud ahaanba ku dhawaad saddex saacadood uu hawada ka maqnaa hase yeeshee iminka uu markaa dib usoo laabtay markana haddii aan aadno guddoomiyaha gobolka banaadir haduuq magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa shir guddoomiyey kulan loogu hadlayay suuqidda amniga caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si weyn loogu diyaargaroobayo facdumo cabdiqaadir xasan ayaa eegeysa
halkan oo xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar waxaa kulan looga hadlayay sugidda ee guud ahaan ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho ku wada yeeshay dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybahooda kala duwan uu horkacayey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeya gaas cabdi xasan maxamed xijaan taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir sidoo kale wuu ka soo qayb galay jenaraal farxaan maxamuud aadan wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa qayb ka ahaa dhammaan taliyayaasha saldhigyada iyo taliya qaybeedyada ee kulankan looga hadlayey ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho goobjoog ayay ka ahaayeen gudoomiyaha gobolka banaadirahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa shir guddoominayay diiradda waxaa lagu saarayay kahortag xoogan sidii loogu samayn lahaa falalka liduga ku aha ammaanka dalka waxay si aada ugu dheeraadeen in ammaanka markaasi si aada loo sugo maadaama dhowaan la gudageli doono caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud taasoo qabsoomi doonta sagaalka bishan oo ah khamiista markaasi fuudda ee nagu soo haysa maadaama muqdisho ay soo gaarayaan wafuud caalami ah marba marka ka dambaysa si caleemasaarka madaxweynaha ay ugu qayb galaan ee maamulka gobolka banaadir iyo saraakiishaba shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho waxay ka dalbadeen inay dulqaad muujiyaan haddii ay dareemaan afartan iyo siddeedan saac ay soo socoto culays amni taasoo ujeedkeedu yahay in lagu sii xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho gurmud hadday u baahdaanna waxay xuseen inay wacan karaan ee lambarka gaaban ee sagaal sagaal hal waxaa sidoo kale kulankan ku sugnaa guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed kaniif kaalin muuqato ayuu ku lahaa iyo taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir saxaafaddu dibajoog ayay ka ahayd kulankan markuu uu soo ilaadana si kooban waxaa uu rafidyaanku ugu warbixiyey afayeenka maamulka gobolka banaadir saalax shirkan ayaa waxa uu ku qatamnaa maadaama magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya ee ka dhacday doorashooyinkii heer federaal islamarkaana la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maalmaha soo socotana loo diyaargaroobayo caleemasaarka madaxweynaha in loo diyaargaroobo soo dhoweynta wufuudda kala gedisan ee heer caalami ah ee soo gaaraya magaalada muqdisho kuwaasoo ka qaybgalaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha sidoo kale ee loo diyaargaroobo sugidda amniga guud ee caasimadda magaalada muqdisho maadaama maalmaha ama saacadaha soo socda ee afartaniyosiddeeda saacadood ah ay wax weyn u tahay ee dowladnimada iyo dadnimadeena soomaaliyeed ayna sawir guud ka bixinayso sida soomaaliya ay tahay sidaa daraaddeedna maanta lagu gurfeeyey shirkani in maalinta soo socota ee ku beegan sagaalka la filayo in caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ka dhaco dalka soomaaliya amniga caasimadda iyo bilicdeedaba uu yahay mid ka saraysa sidii hore loogu bartay islamarkaana caalamka wufuuddooda ka kala socota ee imaanaysa magaalada muqdisho ay ka qaataan sawir ah in soomaaliya aysan ahayn sida ay warbaahinada qaarkood ay u faafiyaan sidaa daraaddeed shirka waxaa sidoo kale fariin loogu diray shacabka qeybahooda kala gedisan ee ku dhaqan ee gobolka banaadir in maalmaha soo socda oo culeysyo amni imaan doona ay sidoo kale muujiyaan dulqaad ku salaysan haddii ay arkaan culeysyo amni inay u dulqaataan maadaama maalinta sagaalka bisha maalinta khamiista ah ee magaalada muqdisho ee ka dhici doonto caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale shacabka ku dhaqan caasimadan muqdisho ee gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa inay wada shaqeyn dhow ay la yeeshaan laamaha amniga qeybahooda kala gedisan ee sugaya amniga guud ee caasimadda magaalada muqdisho sidoo kale maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan qeybaha kala gedisan ee amniga ka shaqeynaya waxa ay diyaarin doonaan wixii tasiilaad ah ay u baahan yihiin shacabka haddii ay noqon lahayd gawaari ay gurmad ugu samayn karaan shacabka haddii ay wax soo wajahaan iyo dadka baahiyaha gaarka qaba haddii ay wax u baahdaan intaba faadumo cabdiqaadir xasan raadiyaha iyo tv-ga dalsan xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar muqdisho
sanid faadumo cabdiqaadir xasan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kormeer shaqo wuxuu ku tegey wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya si uu gurgalo hanaanka shaqo ee wasaaradda ka jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa wasaaradda gaashaandhigga kusoo dhaweeyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga cabdiqaadir maxamed nuur talisyada qeybahooda kala duwan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu horeyn salaan sharaf ka qaatay cutube ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu kormeeray xafiisyada ay ku shaqeeyaan talisyada kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga isagoo markaa warbixin ka dhigeysay hanaanka ciidamada xooga dalka madaxweynaha ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabkiisa isgaarsiinta xooga dalka kula xiriiray qaar ka mid a saraakiisha iyo ciidamada soomaaliyeed ee ku sugan jiidda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab wuxuuna ku bogaadiyay sida nafurnimada ay markaasi ay dharaar iyo habeenba ay heegan ugu jiraan difaacidda dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda sidoo kale madaxweynuhu wuxuu markaa ula wadaagay ciidamada qalabkiisa sida ay dowladda federaalk ay u go-an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kormeerkiisa ugu horreeyey markaa ku tegay wasaaradda gaashaaniga kadib doorashadiisii ayaa u guurgalay xaaladda ciidamada qalabkiisa wuxuu markaa muujiyey siday dowladda federaalk ay ugu go-an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalka markana haddii aan idin saaxiibyaal koonfur galbeed ee soomaaliya maamulkaas maanta waxay toogasho ku fuliyeen nin lagu eedeeyey inuu ka dambeeyay dilka la u naxariistay madaxumed aamino maxamed malaaq oo markaa meydkiisa maalmo ka hor laga helay markaa suuli uu ninka markaa dilay u ku riday waxaana markaa warbixintan ku eegaya xasan salaad xasan laki
maxamed xasan maxamed aadan ayay maxkamadda gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay maanta ay ku fulisay dil toogasho ah kadib markii lagu helay in uu dilay allah u naxariistay haweenay ganacsato ka ayd magaalada baydhaba marxuumad aamina maxamed malaaq ayaa la weysanaa tan iyo jimcihii tagtay waxaana baaritaan xog la sameeyey ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan kuwa nabad sugidda oo markii dambe helay meydkeeda allah u raxmaday aamine maxamed malaaq god suuli ama musquul ku taal gudaha magaalada baydhaba haweenaydan ayaa ahayd ganacsato iibin jirtay dharka deynna ku lahayd maxamed xasan aadan oo maanta goob fagaara ah oo dad fara badan ay isugu soo baxeen magaalada baydhaba lagu toogtay maxkamadda gobolka baay ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay saraakiisha ugu sarreysa maxkamaddaasi ay akhrinayaan qodobada loo cuskaday dilka shaqsigan maxamed xasan maxamed oo lagu eedeeyey in uu dilay marxuumad aamina maxamuud maxkamadda markay aragtay qodobka lagu soo eedeeyey ee ah afar boqol soddon iyo afar heerka ciqaabta soomaaliya maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogosho ah toogashada goobtan fagaaraha ee lagula fuliyey maxamed xasan maxamed aadan ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne aada u fara badan oo daawanayay goobtan fagaaraha ee toogashada ka dhacaysay inta badan loogama baran shacbigu inay isugu soo baxaan goobaha toogashada ay ka dhacayso marka laga reebo deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab oo xukunada kala duwan ee dilalka ay fulinayaan isugu yeera dadka si ay u daawadaan fulinta dilalkaasi balse markan ayay tahay arrin kale oo hadalhayn ah oo maanta toogashada maxamed xasan maxamed ay ka soo qayb galeen dad fara badan oo u soo daawasho tagay xasanlakii raadiya iyo telefishinka dalsan muqdisho
markaana haddii aan eegno saaxiib yaal wufuudda markaasi heer sare ah ayaa maanta soo gaaray siyaabooyin kala duwan oo soo gaaray magaalada muqdisho waxa ay ka qaybgalayaan xalee masaarka xafladda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sagaalka bishan lagu wado inay ka qabsanto magaalada muqdisho waxaa wufuuddaasi qeybka ah oo hordhaca ah kenya jabuuti iyo sidoo kalente madaxweynaha dowlad deegaanka wafdi ka socda ayaa markaa soo gaaray magaalada muqdisho waxaa maanta sidoo kale soo gaaray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dhammaantood waxay ka qayb galayaan caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh oo markaa la filayo maalinta khamiista in ay dhacdo ammaanka magaalada muqdisho maamul gobolka waxay maanta shaqeejeen in si weyn loo adkeyn doono maalinka shacabkana ay gurigooda ay joogi doonaan ilaa ay markaa ay ka dhammaanayso xafladda dhinaca kalena qaramada midoobey ayaa sheegtay in toddoba dhibic hal milyan oo soomaali ay wajahayaan xaalado dhibaatooyin nafaqadaro iyo cunto yari cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa faahfaahinaya wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan oo khudbad ka jeediyey macadka caalamiga ah ee nabadda magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladaha soomaaliya james swan ayaa si gaar ah u xusay inta uu la egyahay horumarka ay soomaaliya ku tallaabsatay tobannaankii sano ee lasoo dhaafay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa sheegay sida loogu baahan yahay in diiradda loo saaro sidii loo taageeri lahaa dadaalada ay wadaan soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah si loo hormariyo isbedelada dhowrka ah kuwaas oo soomaaliya u yeelan kara faa'iidooyin wanaagsan oo mustaqbalka fog ah sidoo kale waxyaabaha kale oo uu ka hadlay james swan ayaa waxaa ka mid ah abaaraha ku dhuftay soomaaliya wuxuuna xusay in toddoba dhibic hal milyan oo soomaali ah ay haatan wajahayaan xaalad cuno yari ah waxa uu sidoo kale james swan sheegay in loo baahan yahay in gargaar la gaarsiiyo dadka tabaalaysan waxa uuna fariin u diray hay-adaha iyo waddamada caawinaya soomaaliya
xaalado bili-aadanimo oo aad u liita ayaa ka jira dalka soomaaliya ku dhowaad toddoba dhibic hal milyan oo qof oo soomaali ah ayaa wajahaya xaalado bili-aadanimo oo daran una baahan caawin iyo garab istaag dhan walba ah iyo gargaar deg deg ah in lala gaaro rababkii la filayay inay ka da'aan dalka soomaaliya ayaanan da'in waxaana sidoo kale jirta in shan dhibic laba milyan oo qof oo soomaali ah oo ku sugan gudaha dalka soomaaliya ay wajahayaan cunnayari baahsan oo soo food saartay xaalado bili-aadannimo oo aad u liita ayaana hadda ka jira gudaha dalka una baahan wax ka qabasho dad gaaraya boqolaal qof ayaa guryahooda uga barakacay abaarta ka jirta gudaha dalka kuwaas oo iyaguna dhibaato horleh laga soo sheegayo ugu dambeyn hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada waxaan ugu baaqayaa in gargaar deg deg ah la gaaraan dadka dhibaataysan oo hadda wajahaya xaalado aad u daran farinteedii ugu dambaysana waa aan xal u helno sida ugu dhaqsiyaha badan abaaraha ka jira dalka soomaaliya iyo dadka tabaalaysan oo dhibaatooyinka aadka ugu waaweyn wajahaya
Uh, only about 18% of the humanitarian response plan uh, funding request for 2022 cunto yarida iyo nafaqadarada ka jirta soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in ay horseedo macluul dalka ka dilaacda xilli mar kale uusan si wanaagsan u di'in rababkii la filayey dhanka kale waxaa cirka isku shareeray qiimaha la kala iibsado raashiinka suuqyada magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya halka dadaalada gargaarka bini-aadannimo ay liidato sababo la xiriira dhaqaalo wanaagsan oo aanay helin hay-adaha gargaarka arrintaas ayaa waxa ay sababtay in meelaha qaar ee soomaaliya ay dadka iyo duunyada u la-daan haraad iyo gaajo intaba dowladda soomaaliya ayaa isku dayeysa wax uqabashada dadka ay abaaruhu ku dhufteen iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu toddobaadkii lasoo dhaafay safarkiisii ugu horreeyey ku tegay xerooyin qaxooti oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay kuwaasoo ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo wajahaya xaalad bini-aadannimo cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaana horkii habeenimo waanag intaa qaartan dhegeysta aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel